bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo tobnaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd waa suuratu ali cimraan juskaa bilowgiisa kullu acaam ama saddex iyo sagaashan aayadda ah laba shubho ama laba arrimood oo khuraafaad ah ay soo arooriyeen nimanka yahuudda ah ayaa ay kaga jawa ayaa ilaahay uu kaga jawaabay labadan arrimood oo nebiga ay ku weerareen caleyhi salaatu wasalaam midi waxay ahayd waxay ku idhahdeen nebiga haddii aada rasuul la soo diray tahay oo diintii nebi ibraahim ku socda sidaad sheeganaysa maxaad u xaaraantinimaysay maxaad u xalaalaysay aan idhaahdee shay nebi maxamed nebi ibraahim diintiisa ay xaraam ka dhigtay oo ahaa hilibka iyo caanaha geela soo adigan le hilibka geela iyo caanihiisu waa xalaal hagaa diintii nebi ibraahim raadkii ku haysaa ama miladiisii ku raacsanta taasi mid baahay midda labaadna waxay ahayd qibladii ambiyada iyo halkii ay u tukan jireen waxay ahayd bayt lmuqadas hadba xaggan kacbadaad ujeesanaysa hadigii nebi ibraahim mahays labadii arrimood ba ilaahay baa ka jawaabay kullu acaami iyo ina awala baytin ayaa ilaahay u kaga jawaabay yaquulu llahu tacaala kullu acaami raashin oo dhami kaana xillan libani israaiil reer banu israaiil xalaal buu ahaa ilaa maa xarama israaiilu wixii israa'iil uu ka xaaraantinimeeyey mooyaane calaa nafsi naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey kaasunbaa xaraam aha xaraam ahaa min qabli an tunazala tawraa intii aan tawraad la soo dejinin ka hor wixii israa'iil nebiga la odhan jiray naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey kaasunbaa xaraam aha laakiin wixii kaleba xalaal buu ahaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow fa'tuu bitawraa bal kitaabkii tawraad ahaa la kaaleya fatluuhaa akriya in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan been baa ku sheegteen arrintaa faman iftaraa cala allahi alkadiba qofka ilaahay been ku abuurta min bacdi daalika intii towraad laga arkay arrinku uu caddaaday kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuun dulmi falayaalo weeye dulmi la galo iyo dembi la galo waxa ugu weyn ilaahay oo been laga sheego qul waxaad tidhaa sadaqa allah ilaahay baa run sheegay oo kutubtiisa waan wanaagsane uu soo dejiyey ayuu run ku sheegay faattabicuu raaca dad yahow millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa raaca xaniifan isagoo xaqa u leexanaya oo wixii baatila ka soo baydhaya wamaa kaana min almushrikiin gaalada kama mid ahayn nebi ibraahim ilaahay cid kale la caabuda intaasay jawaabtii noqotay marka waxa wey towraad hala keeno bal wixii xaraam ahaa iyo wixii xalaal ahaa si loo ogaado xadiidka saxiixayna wuxuu tilmaamaya ibnu cabaas warinaya bukhaari ku sugan israa-iil baa xanuunsaday nebi yacquub markaa nadar buu galay wuxuu leeyahay haddii ilaahay uu ibogsiiyo wixii aan u jecelahay baan iska dayay waxaan u jeclaa hilibka geela iyo caanaha geela labadiibu iska daayay nadarkaa u galay awgeed bay ahayd laakiin waxyaabahan kale reer banu israa'iil xaraamta ka ah ay leeyihiin nebi ibraahim iyo ambiyadii horeba xaraam buu ka ahaa isagu xalaal buu ahaa sida xaydha iyo sabtida iyo waxyaabaha lamida dee iyo baalkii la yidhi hawgaarsanina iyo waxyaabahaas xalaal ba maxaa lagu xaraantinimeeyey fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxilat lahum ilaahay baa halkaa kaga jawaaba waxa gardarre iyo gafay galeen reer banu israa'iil ayaa waxyaabo macaan oo nicmo iyo barwaaqo ah ilaahay isagoo cuqubaynaya uu ka xaraantinimeeyey oo sideedaba waxaa la yidhaahdaa ama sharcigeenna markaad u fiirsato wax kasta oo dayib ahoo wanaagsanina waa xalaal wax kasta oo khabiis ahoo liito oo nafta waxyeello ku ah oon khayr lahaynna waa xaraam waxa dayibka ahe haddii uu xaraam noqdana wuxuuna ay tahay cuqubo ilaahay dadka uu ku cuqubaynayo shay dayib ah waxaa cid laga xaaraantinimeeyey iyadoo lagu cuqubaynayo waaba sidaa reer banu israa'iil waxyaabihii wanaagsanaa ee qur-aanku uu ka warramay haddii laga xaaraantinimeeyo cuqubo iyo gafay galeen bay iyagaa lagu cuqubayn taa jawaabteeda caynkaasay noqotay tii kale ay yidhaaheen qudus qiblatulambiyaaday ahayd jawaabteeda ilahay sidanu ka dhigay ina awala baytin guri kii u horreeyey kaasoo wadica linnaas dadka loo dhigay oo loo dhisay laladii kii weeye bibakkata ay bimakka waa magaca labaaday maki leedahay un maka ku sugan mubaaraka mid la barakeeye wey wahudan hanuun buu noqday lilcaalamiin caalamka o dhan buu hanuun u yahay fiihi waxaa ku sugan beytkaasoo kacbada ah agtiisa weeye maqaamu ibraahim fiihi aayaatun bayinaat aayadaha cadcad baa ku sugan wax badan oo yaab badan maqaamu ibraahim baa ku sugan nebi ibraahim halkii uu joogsaday oo caraadkiisii dhagaxii kusii sawirany kasii muuqdo aayaadka yaabka badan waxaa ka mid ah waman dakhalahu qofka galana kaana aaminan wuxuu noqday mid aamin ah oon cadsanayn ilaahayna u amray in la amni geliyo walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushooda xiju lbeyt ama xaju lbeyt labadaba waa qirooyin sugan in kacbada ilaahay loo qastiyo baydkaa dadka uu dartii u dhisay in loo qastiyo la tago man qof baa ilaahay uu ku leeyahay istataaca ilayhi sabiilan istataaca kara ilayhi xaggiisa sabiilan jidhnimo wadanimo tegitaankiisa qofka awooday waman kafaraka gaaloobee dafira ee cibaadadaa gudan waaya fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin ilaahay caalamiinta oo dhan waa ka maarmay gurigii ugu horreeyey kaasuhaa isagaa qudus iyo kayruhuba ka horreeyey sida xadiidka saxiixa ina tilmaamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ihi haddii saxaabigu weydiiyu yaa ugu horreeyey masjidkii ugu horreeyey keebaha baytullahi alxaraamka buuri iyadoo la xuso dee in nebi ibraahim ka hor la dhisay laakiin intaynu dahayno waxa ugu horreeya nebi ibraahim sida nusuusta saxiixa ay tilmaamayso oo dhisay isaga ismaaciil baa wada dhisaysa aynu suurat lbaqara kusoo marnay yaa ku xigayoo wuxuu ihi markaa bayt lmuqadas intee udhexaysay afartan sanadood buu markaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam afartan ayaa udhexeeyey marka sidaasaa ilaahayna uu kaga jawaabay waa kaa maka ku sugan kii ugu horreeyey waa mid barakaysan barakadiisuna aada bay u badan tahay runtii maadaama dee dadka muslimiinta halkii ay usoo wada jihaysanayeen qiblada ay ahayd ay tahay maadaama ilaahay nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadiisu in ay boqol kun oo salaadood u dhiganto boqol kun oo salaadood salaada keliyaad ku tukato hanuun buu u yahay caalamka o dhan waa run mashruweynaha dadka muslimiinta ahay ugu caalamisan ay qabsadaan halka ay ku qabsadaan wey waa meesha dhafoortaabadka ku ah ama in badan cadowgu ka cadhaysan yahay runtii ururka iyo midnimada iyo hilowga dadka muslimiinta ay usoo hiloobayeen halkaa hudan lilcaalamiin aayaad bayinaad ah oo muujinaya dadka muslimiinta ah walaaltinimadooda diintooda wanaageeda ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan maqaamu ibraahim nebi ibraahim markii uu dhisayay dhagaxii uu isku taagay baa diismay waa taariikh iyo dikriyaad ilaahay uu ku reebay halkaas dabeedna dhagaxii oo iminka maqaamu ibraahim ku jiro halkaa markaad eegto sii muuqanaya cagtii nebi ibraahim jangariga hay kasii muuqanayso waa yaab dhagax lug la saaray sidii dhoobada ay diistay qofka galaa aamin buu yahay sidaasaanu nebigu ogeysiiskii ugu dambeeyey maalintii uu furay maka ayuu ku bixiyey godow buu kacbadan ilaahay xurmay leedahay xurmadeedu sidii bay ugu soo noqotay yaan la xalaashani nebigaa weeraray maanta kadib dagaal laga samayn karaa ma jiro waktigii uu weeraray xajaaj binu yuusuf ninkii la odhan jiray marsaabka ahaa maamulkii reer bani ubaya ninkaasoo runtii daalim ahaa ayaa weeraro dee gubay oo dhibaato badan ka sameeyey laakiin taasi dee cid sidiqday oo markaa inuu garu leeya sheegtay ma jirto ee gefun bay ahayd ilaa qiyaamahana dee amnigaasaa uu noqonayaa dadka muslimiinta ahayna ay ku ilaalinayaan dhaalimiintana kolley iyagu wixii fitna iyo dhibaato iyo ilxaad ay ka doonaan lagama yeelayo waman dakhalahu kaana aaminan halkaasaa dabeetana ilaahay oo halkan ka waramay xaajka iyo waajibnimadiisa walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila xaj baa ilaahay uu ku leeyahay dadka macnaha xaji waa qasab inay beytkiisaa u qastaan taasaa ilahay addoommaha wuu ku addoonsanaya ilaahay inuu kudhaa maalintii intaasoo jeer duko oo sanadkii bisha dartii gaajaa lagu waajibiye ilaahay dartii u afxidhno oo goobtaa caalamka ka mid ah gurigaa dhowr kamitir ee halkaa ka dhigan ka dhisan caalamka adduun bixiyo diyaarada fuul oo u qasado soo eg oo kusoo cibaadayso waa lagu imtixaanaya jid iyo naf iyo maalba waa lagaa imtixaanay marka ka diidaana isagaa yaqaan halku ka dhacayo kii addoonnimada ogolaada ee yidhaahda mar walba labayk allaahuma labayk ilaahay ou ajiibay oo ajiibayna waxa weeyaan waxa uu helayaa inuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam jannada kula rafiiqo walilahi cala annaasi xiju lbayt arkaantana waa ka mid sidaad og tahay laakiin dad oo dhan ma aha man istataaca ilayhi sabiilan baa ilahay ku qeyday waa qofkii awood kara haddii nabiga la weydiiye la yidhi sabiilkan muxuu yahay waxa uu nabiga ku fasiray azaadu araaxila waa inuu qofku heli karo sahayda iyo gaadiidka darigaa dee gaadiidna waa la fuulayay siduu nabigii asxaabtu ay kusoo xajiyeen saas ahayd gaadiidna waa la fulayay sahayna waa lasoo qaadinayay mikada lafdigooda dee dadka ku dhow waa saasun innagana waa saasun qofku waa inuu sahaydiina hayo gaadiidkiina u helayo tigirkii iyo diyaaradii ee fulayay iyo waxyaabihii kale la bixinayay ijraad ijraadkii diyaaraddu qaadaysa iyo qofku sahaydiisa ma badna runtii waa kun iyo dhowr boqol oo dollar dad badanina sanadka dambaar xaji ayuu leeyahy sanadka dambaar xaji kan isku yar hagaaji sabaabkii baa kala dhiman daymihi baa maqan waxaa saas sii waxaysmay laakiin kalo hadduu qofku dhowr kun oo dollar haysto oo biilkii reerkiisa uga tegayo uu maaragtay awoodayo baaqigiisiina uu ku xajayena u haysto wuxuu sii dibdhigaa ma jiro xujuu qabla an laa tastaiicu an laa taxuju xajka la yimaada buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa macna xadiid xadiidkaasoo culimada qaarkood ay tasxiixiyeen xajka intaa karaysaan xaja intaydaan kari waayo macnaa u degdega intaa karaysaan intaydaan kari waayo goor dambuunba odaygii islaamtii lasoo riixayaa oo inta lacag loo soo diro la odhanayaa way xajayaan iyagoo luudaya oo diyaaraddiiyo gaaligaba ka dhacaya cibaadadu waxay ku qurux badantahay ku macaantay intaad xoogga leedahay sunna iyo faralba waa xaqiiqo jirta wey laakiin waktiga dambe degabdegaday ku dhacay fursadduna imika waa taagan tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi addaalu cala alkhayri ka faacili khayrka waa in la istusiyo imika waktigii uu taagan yahay qofkii awoodaya diyaaradaha ha u dhiigta fiisaha oo ha u diyaar garoobo cibaadada sidii loo soo gudan lahaa runtii fursaddu culimada qaarkoodna waxa ay ku tegeen inuu cala alfawr yahay xajku waajib inuu yahay macnaha kolka uu kugu waajibaba waa inaad u dhaqaaqdo oo aanad sii habsaamin taasi waa daruuri wey ilahayna waa inoo nicmeeye dee qofkii waxaya yuu odhanin yuu sii dibdhigin ama yuu odhanin intani ma sii buurna oo intii aad ka xaji lahayd maahae xajka ala qadimo ala qadimo waktigana halaga faa'idaysto qofka dumarana de iyaduna waxay u baahan tahay muxrim bay u baahan tahay maxram baa la maxram qof maxram ahoo ama saygeediya ayay u baahantay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay gabadh ilaahay iyo aakhiro rumaysay xalaalo maaha inay safarto masaafad la socdo habeen iyo maalin iyadoo aanu la soconin mid xigtadeeda oon gayaankeeda ahayn ama saygeedu aanu la soconin marka islaam isdadku iska dawaafaysa un maya ama jibootoo tidhaahda baytullahi alxaraam kuma iska tegaya marka culimaduna waxay leeyihin haddii gabadhu ay xajayso oo adduun ay haysato xadiidkaa inagoo ka duulayna waa laga maarmaan kii la xaji lahaa wixiisiina inay hayso haddaanay hayna kuma waajib dee booshari ha iskaga furata ee markaa ka shaqaysato oo gurigeeda ku dhex yaala waxba ya iswareerinina mid kaloo beena isku qorin dhib baa ka taagan runtii halkaa islaamta waxa laodhan dhaktar hala geeyo dabeetana xajka oo mid kaleoo foojariyaa lagu qoraya mid baa shan islaamood isku qorayo halkeena way yartay laakiin xamarkaasaanu ku aragnaa marka maaragta laysugu yimaado xagga nin shan islaamood wado min shan boqol oo dollar ka qaatay oo shantuba ay edadii habaryartii walaashii waxaa yihiin waa taswiir waxaas ma wanaagsana cumuuman cibaadadaa in lasoo guto oo sida sharcigaa loo gutaa waajiba waman kafara baa ilahay uhi qofka gaalooba fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin xaj baa lahayay gaalnimadu waa qofkoo dee cibaadadan aan u dheg qaadin nicmada ilaahay uu siiyey aan u jahaysanin amaba diida waajibnimadiisa qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlalkitaabi kuwii kitaabka la siiye oo lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa wallahu shahiidun ilaahay markhaati buu ka yahay calaa maa tacmaluun camal waxaad samaynaysaan camalkaad samaynaysaan ilaahay markhaati buu ka yahay wuu arkayaa qul waxaad tidhaa ugu celi nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kuwii kitaabka la siiyow lima tasuduuna maxaa u hor joogsanaysaan can sabiili illaah can sabiili illah ilaahay jidkiisa maxaa u dhababaysaan ee dadka uga hor joogsanaysa laa ilaaha iyo diintiisa iyo dadkiisa isu daysaan man aamana ka rumaynaya ayaa ka hor joogsanaysaa man yuriidu an yu'min ama kii mu'minkaa laftiisa raacidii xaqa ku camalfalkii diintiisa waa idinkaa ka dhababayo ma ogolidin tabquunahaa waxaad doonaysaan diintii ciwajan inay noqoto mid la marooriyey wa antum shuhadaa idinkuna markhaatiyaal baa tihiin kuwa ogsoon baa tihiin diintii xaqa ahayd in la raacay waajibka ahayd inay yadata wama allaahu rabbi ma ahaanin bikaafilin mid ka warla camaa tacmaluun waxaad samaynaysaan ilaahay ma mooga wuu ogsoon yahay hanjabaadaasaa ilaahay u jeediyey kuwii guuldaradu ay ku dhacday ee diintoodii ka run sheegi waayey ahlu kitaabka mana ogola mar walba waa taasoo ummadda islaamka xataa cid kala daayo gaaladu inay diintooda raacaan baana ogolayn kitaabka ilaahay inay dabiqaan oo dawladooda ay diintooda ku hogaamiyaan maya eryo dhulba wuu qaylaya waa laysu baxaya marka waa ceebta ay leeyihiin baa ilaahay u diidan yahay dadka muslimiintaana wuxuu ku baraarujinaya xaqiiqadooda yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii gaalada hadiisaa loola hadla islaamkiina ilaahay uula hadla wuxuui dadka muminiinta ahow in tutiicuu haddii ahoy tidhaahdaana u jiibisaan oo aqbashaan fariiqan koox min aladiina utuu kitaaba kuwii kitaabka la siiyey qaar ka mida waa kuwa wadaadadooda haddii a aqbashaan yaruduukum waydin celin bacda iimaanikum intaa muminiin noqoteen kadib kaafiriin gaalnima idin celin way idin celin doonaan idinkoo kufaara aayaadka soo socda ilamaa iyo laga gaadho aayadda boqol iyo sideed ama aan idhaahdee boqol iyo toban waxay ka warramayaan ama sababta ay kusoo degtahay nin yahuudda ka mid a ayaa wuxuu soo maray ansaartii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee reer madiina oo goob wada fadhiyo oo wada caweysimayo oo sheekaysanayo oo faraxsan oo aada arrinkoodu aanaan waxba ka qasani jirin ninkii aada buu u cadhooday dabeedna markuu xaafadiisii ku noqday buu nin uu aada ugu ogaa gabayada inuu xafidsan yahay ayuu ihi qoladaasi meesha ay fadhiyaan reer ansaareeda aws iyo khasraj tagoo waxaa dib u akhridaa gabayadoodii berigii ay islaayeen xaar ama cunahoodii iyo dagaaladii ay isu tiriyeen bal kuwii dib usoo xusuusiyo majliska uun ka ahri adigoo xaaladaada si caadiya udhigaya ninkii dhalinyarada halkiibuu tegey gabayadiibuu akhriyey la kala adkaaday sida la isugu cabeeyo sida la isu wingareeyo la sheegayey wixii buu akhriyay maalinta anaga adkaanay ne hebel caynkaasu i dee isku riixriixad garanayso waxaa bilaabmay naxligii jaahiliyada ayuu aakhira toosiy isku celcelis baa bilaabmay markii dambe hadalku wuxuuba gaadhay annagaa idinka adkaaniy annagaa idinka adkaaniy aws iyo khasr boqol sane colahay markaa waxay gaadheen dee maxaynu umurmaynaaba maynu fagaarahaba tagno si ciyaalkii odhan jiray dee maxaynu dooxayna gee kiiba ka dhacday markaa waxay dhahen maxaynu umurmaynaa halkan ba aan u baxna bay dhahan banaanka madiine koonaheedaba dayna geeya warkubaa dhamaadeen asilaax asilaax nahjadii lagu wada hadli jiray marka la isu qaylo diran ayaa ka dhacday nebigu wuu maqlo wuu gaadhay calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa kelmadii caanka ahayd abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum war mayeedhmadii jaahiliyadaa soo noqotay anigoo nebi maxamed oo idin dhex joogoon dhimanba markaa rasuulkoodii bay usoo noqdeen maqleen cadowga dhex galay bay garteen dabeedna halkiiba walaaltinimadii soo noqotay dadkiina ku baktiyey imtinaankan iyo gallad sheegashadan baa ilaahay uu soo dejiyey iyo ummadda baraarujinteeda in badanoo gaaladaa haddii ama koox ka mida aqbashaan baa ilaahay wuli midnimadiina ma ogole eh way isku kiindirayaan dabna way idinka dhex shidayaanoo waa naarafufiyaa ka feejignaada markaa midnimada muslimiinta ayaa aayaadka soo socda ilaahay ugu madna sheeganaya iyo cidda dhaawacaysa inay cadowga tahay jihaadkiibaa ku xigsiinaya rabbi wa kayfa takfuruuna baa ilahay kufri baa ilahay ku sheegay dadka muslimiinta ah oo dagaalamaya ila qisada saasay kusoo degtay na way isxalaashanayaan kolkaas markay fitnadu dadka muslimiinta ka dhex dhacda waxaa macruufa inay qaarba qaarka kale dhiigooda xalaashadaan oo idhahdaan waan ku shahiidaya waa i xalaal wa kayfa takfuruuna baa ilahay uri see u gaaloobaysaan wa antum tutla calaykum iyadoo laydinku dul akhriyayo aayaat allah ilaahay qur-aankiisii wa fiikum rasuulu rasuulkiisiina uu idin dhex joogo waman yactasim billaah qofka ilaahay irkada ee rabbigiisa cuskada faqad hudiya faqad hudiya waxaa lagu hagay oo lagu jiheeyey ilaa siraatin mustaqiim jid toosan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeya ittaquu allah ilaahay ka cabsada xaqa tuqaati cabsidiisa dhabta ah cabsidiisa dhabtaa ka cabsada walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alla u hogaansan oo ilaahayna ku jihaysan uun dhinta oo geeridu ha idinku timaado oo wax gaboodfaliya leexleexayaan laydinka helin oo yuu iblaysku idin noqonin yuu idin odhanin iska qasto waad soo laaban doontaa ee waxaa samee waad ka toobadkeeni doontaa laakiin jidka xaqaa ku taagnaada marna ha ka baydhina saasaa ilaahay uu maaragtay ummadda faray ittaqu llaha xaqa tuqaati waa aayaadkii taqwadu nebigu khudbad walba ku akri jiray calayhi salaatu wasalaam wax la isu dardaarana taasa ugu mudan xaqa tuqaadu cabsidiisa dhabta ahi maaha waxaan la karayn laakiin waxaa fasiraysa aayadda suuratu taqaabun ku jirta ee ilaahay uri fattaquu llaha ma istatactum wasmacuu waaطiicuu waanfiquu khayra lianfusikum fattaquu llaha ma istatactum labada aayadood isma nasakhayaana way isfasirayaan sida muxaqiqiintu leeyihiin marka ilaahay cabsidiisu waa inta la karayo wactasimu imtinaankiibaa ilaahay uu bilaabay midnimada ummadda ee iimaanka uu ku midheeyay iyo islaamnimada ugu gallad sheeganayay wactasimuu cuskada bixabli illaahi xadhigga ilaahay jamiican idinka oo dhan walaa tafaraquu ha kala tegina ha googoosmina goosanka waxaa la yidhaha waa guuldare ah xadhigga ilaahayna waa qur-aanka iyo xadiidka uu soo laalaadiyey ee qofka qabsada haadaanta uu ka badbaadayo wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu cidda khitaabka u soconaya ilaahay ula hadlaya waxa weeye dadka muslimiinta ah sida ay u dhan yihiin meel kastay joogaan liannahum ummatun waaxida laakiin waxa guuldaro ah intii isku dowladihiba inay gaar u akhrido aayadda intii isku qabiilahayna ay gaar u akhrido intii isku ururina ay gaar u akhrido oo markaasoo dabeedna hala midooba hala midooba isla iyagunbaa ujeeda laakiin dadka kale kuma jiraan waa qaar kale iyagu marka aayaadka ilahay ummadoo dhan buu kula hadlaya wadkuruu nicmat allahi calaykum ilaahay nicmada uu dushiina yeelay naxusa dad yahow id wakti buu ilaahay idiin barwaaqeeyey waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada kuntum a ahaydeen acdaaan kuwo col ah col ba ahaydeen yahuud la kala safan oo cirbaha iswada goynaya faallafa bayna quluubikum quluubtiinnii ayuu ilaahay isku ururiyey wuu isku agaasimay faasbaxtum waxaa noqoteen binicmatihi barwaaqadiisa awgeed ikhwaanan kuwa walaala ah iimaanka iyo islaamnimada ayaa walaaltinimo leh inama almu'minuuna ikhwa wa kuntum waxaa ahaydeen islaamka ka hor calaa shafaa xufratin god qarkii xufradu waa god shafaaguna waa qarkiisa god qarkiibaa saarnaydeen dirqi baa ku baxsateen godkaasoo min annaari ah fa anqadaku minha markaasuu ilaahay idinka badbaadiyey wuu idinka soo qabtay waatuu nebigu leeyay dadow idinku naar baa kusii duu kusii duulaysa sida xaydho weynta anna guntigaan idinsoo haya waan idin badbaadinaya waa munqidu lgarqa kuwii halaagsami lahaa buu nebigu badbaadinaya faanqadaku minha kadalika sidaasaa yubayinu allahu lakum aayaati aayadihiisa sidaasuu ilahay idinku cadcadaynaya tusaalahaasuu idinku siiye jaahiliyadoo ku dhimataan foolxumada ay leeday god naara iyo xurfad naara inuu qofku ku dhacay marka uu jaahiliyad ku dhinto ama iyada uu ku dagaalamayo kadalika yubayinu allahu lakum aayaatih lacalakum tahtaduun waxaa ilaahay uhi likay tahtaduun si aa u hanuuntaan baa ilaahay uu idin bayaaniyey oo waxyiga uu idinku tilmaamaya saasay ahaayeen markii dambena waxay noqdeen dad ilaahay uu ka waramay sida macaanka iimaankay dhadhamiyeen iyo midhaha uga soo baxay waxaad akrii karaysa suurat lxashr aakhirkeeda waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa naftooday ka qaadayaanoo walaalkooday siinayaan haba gaajaysnaadeen iyagu waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun waa aclaa darajati alkhuwa walaaltinimada darajada ugu sarraysa weeye inuu qofku tiisa ka horraysiiyo walaalkiisa kale heerkaasay gaadheen taana adduun laguma gaarin madaxnimo la qaybsaday iyo kuraasina laguma gaarin dhul la qaybsadayna laguma gaarin sidaynu in badan ka baadi doonayno midnimada laakiin waxaa lagu gaadhay iimaan binicmati illaahi daa ilahay uu sheegayo nicmat allahi binicmatihi waa adduun maaha waxa waabay faramadnaayeenoo qaar baaba lagu darayo lalahaa hebel hebel hala qoys noqdabaabu lahaa qoladii qaxoontiga hayde adduunya ma jirina waxa weye iimaanka marka ummaddan ilaa diintooda loo celiyo oo sidaa lagu arinsadoo la guddoonsado midnimadu runtii tawatur bay ku jiraysaa ana haahunaa unbaa soconaysa ana waa kan anagana waana kan dabeetana wareerka laga bixi maayo haddaba waxa ilaahay halkan uu ku xusay ummaddan bal waxa la gudban iyo waajibka caamka ah ee saaran waltakun baa ilahay uhi ha ahaato ha laydinka helo minkum umma idinka ummad ha laydinka helo yadcuuna ila alkhayr khayrka dadka ugu yeedha wayamuruuna faraya bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhawna cani lmunkar xumaantana iska radaya oo isu diidaya wa ulaaika kuwa qiimaha badani humulmuflixuuna iyaga horumaray ragga horumaray haddii horumar la doonayo waa kuwaas baa ilaha wey marka waa dad iska badbaadinaya waxa sharka la idhaahdo macnaha mas-uuliy aayadda waxay tilmaamaysaa mas-uuliyad caami in qof walba ay saaran tahay oo ah xumaantana inuu xumaan u arku diido dad kale kala dhiidhiyo wanaaggana inuu wanaag u arko dadka ugu baaqo ku horumariyo lan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam laakiin maaha qof wal dad odhanaya maxaa iga gala iyo maxaa iga saaraniyo aniga tayda un weeye adiga la waayo kaa maxaa iga khuseeya maya dadka muuminiinta maaha qof walba mas-uuliyad gaara inay saarantayda masku tilmaamay walaa takunuuha noqoninala ilahay uri kaladiina kuwii tafaraquu iskhilaafay kuwii faraaraha yeeshoo kale ha noqonina waa nimankii ay naga horreeyay ahlukitaabka wakhtalafuu way isdiideen min bacdi maa jaaahum albayinaat intii mucjizooyinku iyo aayaadku iyo daliiladii qancinaya u yimaadeen kadib ayay iskhilaafeen waa waktigay midoobi lahay inay diin heleenba cudurka kuwaa ku dhacay yuu idin soo gaadhin baa ilahay uri wa ulaaika kuwa lahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin kuwaas kuwa horena maxaa layidhi wa ulaaika hum lmuflixuun bal labadaa qole see u kala tegeen dadku waa labadaas horumarkaa weyn higsada oo cadaabkaa weyn iska ilaaliya ilahay ummadda saas ugu digay waxaa la yidhaahda midnimaduna waxa uu u kordhiyaa qofka qawiga ah quwa yaziid lilqawiyi quwa qofka daciifka ana wuxuuba dee siiya awood marka saasay ummaddu runtii ilaahay uu faray ugu addoonsaday yowma maalin nebi maxamed ow xus ama yowma maalin baa cadaabkaa kululay leeyihiin kuwan iskhilaaf tabyadu wujuuh marka khilaafkaa la sheegayana maaha khilaafka masalooyinka fiqiga ah iyo nusuusta sharaxeeda culimada muslimiintu ay isku khilaafaan sheekh hebel sidaasuu yidhi sheekh hebel saasuu aayadda u dariishay taa maaha laakiin waa khilaafka usuusha iyo caqiidada iyo ahdaafta la isku khilaafayo ee dadka muslimiinta fitnada ka dhexoogaya ay isku dilayaan mawduucana kolley dee fiqa alkhilaaf culimada ka waranta ayaa sidaa uu kala duwan yahay tafaruqa iyo ikhtilaafku inuu tafaruqna kaa madmuumkaa yahay ikhtilaafkuna uu noqon karo marka uu daliil ku salaysan yahay mid mashruuca uu noqon karo risaalada yareedaad ka akrii kartaa ibnu taymiya uu qoro si wanaagsan uu runtii mawduuca ugu sharxay rafculmalaam can ilaimati alaclaam macnaha aimada aclaamta ah iyo khilaafkooda inaan lagu canaanan karin tafaruqana aanu noqonayn waa tafaruqa maanta dadka muslimiinta ay isku khilaafsan yihin dhulka iyo qabaa'ilka iyo kooxaha ee qaarkoodba qaar kale ay leynayaan yowma maalin ayaa cadaabkaa leeyihin tabyadu wujuuhun wejiyaalba iftiimi wataswadu wujuuhun wejiyaalna way madoobaan doonaan la kala sharax labadaa fa ama aladiina kuwii iswadad wujuuhuhum wejiyaashoodu ay madoobaadeen ganganka madoobe u ka kacay sidii neef hulumbaysan akafartum baa la odhan yaa gaalowdeen waa gaalowdeen bacda iimaanikum intii aad la rumayseen ma kutubtii hore ha rumeeyeen ama kan ha rumeeyeene gaalnimay u noqdeen faduuqu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiya gaalnimadiina awgeed baa la odhan waama aladiina dadkii mu'miniinta ahaa ee ibyadat wujuuhuhum wejiyadoodu ay iftiimayeen ee uu nebigu ku tilmaamayay dayaxa fariyo tobnaada siduu u iftiimayo oo kale in wejigoodu iyadoo u iftiimaya ay jannada gelayaan jidka siraadna marayaan fa fii raxmat illaah ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisay ku sugan yihin hum fiiha khaaliduun taasay weligoodba ku waarayaan alla waxau uhi tilka aayaat ullaahi taasi waa aayadihii ilaahay baa lagu yihi aayaadka suuratu aali cimraan ku sugan ee ummadda lagu tilmaamaya natluuha calayka bilxaq waanu kugu dal akhriyaynaa nebi maxamed oo tilaawatan bilxaq akrin dhab ah wama allaahu yuriidu dulman ilaahay gardarro lama doonayo lilcaalamiin caalamiinta kuwa ku noole addoomihiisa ilaahay gardarro lama doonayo xaqay leeyihin kama qaadayo laakiin mar walba wixii dantooda ah ay ku horumarayaan buu ku hagayaa walilaahi waxaa ilaahay usugnaaday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard heriyo dhul waxa ku sugan noocuu doonaya haaday sigaa keligii iska leh abuuray oo maamulaya sharci dejintoodana leh wailallaahi turjacu lumuur arrimaha oo dhan ilaahay baa la horgeyn oo maalinka qiyaamaha loo celin doonaa marka tan in xisaabi ka dambaynayso ayaa ilaahay u tilmaamaya mustawaha ummadani taagan tahay ee ummadaha kale ay ka taagan tahay iyo ummadaha kale inay ka sarrayso ummadaha kale tii ay higsan lahaayeen ee u gurman lahayd tan ay tahay ayaa ilaahay u xusay kolkaasaa dabeed cumar bnu khadaab radia allahu canh isagoo ummadda u khudbadaynaya waxa uu lahaa qofka doonaya ummaddan inuu ka mid noqdo ha laga helo shardigii ilaahay uu u xidhay ummaddan shard allahi fi hadihi alumma shardigaas ha laga helo qofka doonaya inuu ummadan ka mid noqdo nebi maxamed kuntum waxaa noqoteen baa ilahay uhi ummadiya khayra ummatin ummadtii ugu khayr badnayd ee ugu qiimo badnayd ukhrijat linnaas dadka loo soo saaray ifka timaada sababtuna waa tan ta'muruuna bilmacruuf waxa faraysaan waxa wanaagsan cid walba u baahan wa tanhawna cani ilmunkar waxa xunna waa diidaysa wa tu'minuuna billaah ilaahaynana waa rumaysantihin oo waa ku xidhantihiin تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرع وتؤمنون بالله سيغاك الرأي الإيمان وحوكينا يا قفقين وحي وناكسا أهول الله وحي حنا أديروا الدفروا كديديو وتؤمنون بالله قال الدنبي وإيمانك شيء كبيي إيمانك مروه سوسار يوي قفقين قيريش يا حماسط ولو آمن أهل الكتاب kuwa ahlu kitaabkii haddii ay xaqa rumayn lahaayeen lakaana khayran lahum way u wanaag badnaan lahay minhum almu'minuun dad ilaahay rumeeyey baa ka mid a wa aktaruhum alfaasiquun intooda badanina fallaaga xaqa ka fogaatay weeye taasaa ilahay uga hor marka nasku wuxuu tilmaamay in ummadaha hore guuldarada halkay kaga dhacda ay tahay iyagoon wanaagga isfaraynin xumaantana isu diidaynin ilaa in yar mooyaane lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون حال وحسي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه حمار يسميين لقما توجين شرين قفك يقول لي بوسكا مريم يقول لي بوسكا مريم وقير الآن بعض كل عام مركا حقيقة سمر كاين هذا لوغو براروك سنادوي قفكنا حمان تصمين بمايو هدو سميين للا شهر مايو مركو أقيا هاي hadduu shaarica la yimaado in labada indhood laga soo saaray oo aan la ogolaanayn oo raciyad iyo xukuumadba wax laga qabanaya hadduu ogyahay hululuhu gelaya waa runtii uu isqarinaya qofka xumaanta badan lan yaduruukum baa ilahay uhi idinkuma dhibayaan ilaa adan afxumo mooyaane waxay idin soo gaadhsiiyaan waa afxumo oo idin dhibi maayaanna waa la yidhi adanna waa la sheegay aduhuna waa dhib burkuna waa dhib marka mustanaha iyo mustanaa minhu si aanay isu tacaarudin ama isu tadaarubin isku dhan ay u jeedsadaan aduhu waa inuu yahay dhibka qayb gaara lan yaduruukum idin yeeli maan ilaa adan afxumun bay idin yeeli karaa gacan idinkala quusta kuwan iyo guuldaro badan baa ku dhacdae afxumada wayse sii wadi baa ilahay wain yuqaatiluukum haddii ay gacan idin soo qaadaan idinla dagaalamaan yuwalluukum uladbaara xagga dambe idin jeedin uma laa yunsaruun loo helin maayo cidi gurmata heli maayaan nin ilaahay ka hor jeedo oo ilaahay aan garabsanayn duribat calayhim waxaa lagu daboolay adillatu dulli aynamaa suqifuu meel kastoo lagula kulmo ilaa bixablin min allah xadhig ilaahay ay cuskadaan mooyaane wa xablin min annaas iyo xadhig dadka xaggooda ka ahaaday labadaa mid uun mooyaane inay dadka xari ka helaan iyo inay ilaahay xari ka helaan ay toobad keenaan mooyaane wadbaa-u waxay xambaarteen biqadabin min allah cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatee weyn kuwii xumaanta diidi waayey wanaaggana isfari waayey waa yahuudiya ahlukitaab waduribat calayhim waxaa lagu daboolay almaskanatu baahi baahi unbaa goor walba lagu dul dhisay daalika biannahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen يكفرون بآيات الله إلهي آياتي سيدك قالوا ويقتلون الأنبياء أنبياءنا وإلينا يان وهلو تشيد مايان بغير حق كردر يكد لين كر لقو مد لكل النبي يقع بقرنين كردرتها ذلك بلادا سوحة يقول عضائية غضب قاس بأنهم بما عصوا مع سير السميين أو قد وكانوا يعتدون ويحد قد بجرين ويحد قد بكان شقوها ترى إذا ضربا waxa uu tusinayaa waxaanay wax laasimsan inay yihiin wax laasimsan weeye oo duribat alkhayma baa la yidhaha calaa kada taambuggii halkaasaa laga dhisay waa mid wax meel ku rakiban wey miskiinnimadan iyo dulligani nimankan yuhuudda iyo ahlukitaabka weligood uu laasimsan yahay waa laasimsan yahay kama fuqayo had iyagoo maanta adduunyada dee xagga dambe dawladaha waaweyn ka fadhiyo soo riixaya xataa dulligaas wuu haystaa dulligaasa haysta marna kama fuqayo miskiinimadanina waata keentay waxaa dadka inay ku cunaan rashwo iyo isweydaar iyo ribo inay ku cunaan oo ay isku dayaan afka inay udhigtaan waxaa dadka dulmi ay ku cunaan waa miskiinnimo la aasibsan aan ka fuqayn bixablin min allahi ma hayaan laakiin waxaad arkaysaa mar walba bixablin min annaas inay xalig dadka ka helaan oo adigaa maanta arkayo oo dee dawladihii waaweynaa bay xambaarsan yihin inay sitaan oo iska dhigi kari laha oo kolba meesha u xambaartaan unu kacaya oo hoos bay kaga jiraan waa afaaci masmuuma marka xablun min annaas bay ka dayayaan markay xablun min allahi waayeen ayaa yuhuudda iyo maasooniyaddu xablun min annaas bay ka baari doonayaan waxaa kaloo nasku uu ku tilmaamaya dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun dadku ilaahay ma kala xigaan qoladay doonayaan ha ahaadeen laakiin cidda macsiyo iyo xadgudub la timaada cadhadaa yuhuuddunba haysata laysu sawaan baa ilahawi ma sina yuhuud waa cadaalada qur-aanku nasku wuxuu tilmaamayaa inaanay isku wada jirin laysuu sawaan ma sina min ahli lkitaabi waxaa kamida ummatun qaa'ima dad toosan oo u taagan xaqa iyo hirgelintiisa iyo rumayntiisa yatluuna ama qaaima ilaahay cibaadadiisay u taagan yihiin yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyl waxay akhriyayaan aayaadka ilaahay habeenka saacadihiisa wahum yasjuduun iyagoo sujuudsan oo waxay badinayaan cibaadada waa dad mu'miniina waxay kusoo degtay intii ahlulkitaabka rumaysay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wataynu marro badan xusnay cadaaladda qur-aanku ina barayaa waxay tahay ciddii wanaagsan ee cid xun ku dhex jirta inaan lagu dari karin walaa taziru waasiratun wisra ukhraa laakiin xusideeda iyo tixgelinteeda ay leedahay yu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro ayay rumaynayaan waya'muruuna bilmacruuf waxa wanaagsan bay farayaan dadka ya'muruuna yay farayaan lama sheegin waa cid kastoo u baahan in la faro wayanhawna cani ilmunkari wixii xun bay diidayaan wayusaaricuuna fi lkhayraat wixii wanaagsan bay u degdegayaan wa ulaaika min asaalixiin waxay kuwaasi ka mid yihiin kuwa wanaagsan kuwa wanaagsane horumaray wamaa yafcalu wixii ay sameeyaana min khayrin wanaaga falan yukfaruuh lagama asturayo marna laga gari maayo oo laga qarin maayo wallahu caliimu bilmuttaqiin cidda ilaahay ka cabsatay wuu ogyahay ilaahay kama qarsoono ka labdhi maaya marka sidaasay ammaantaa u yeesheen bal waxaad aragtay ummaddan ilaahay wuxuu kusoo ammaanay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ahlulkitaabka intoodii islaamtayna ilaahay muxuu ku ammaanay dee adiga arkaya yamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waxa ilaahay uu ku ammaanay mu'miniintu raggooda iyo dumarkooda fii suurati tawba haddii aad tagto arinka ay walaaga iyo walaaltinimada ku leeyihin waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacd yamuruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkar almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacd yamuruuna bilmunkari wayanhawna can ilmacruuf waa dadku saas uu qaybsan yihin raggi iyo dumarkii mu'miniinta hana iyagaa isxigadaa ilahaw wanaagana waa isfaraan xumaantana waa isu diideen munaafiqiintuna way kale way isdhaleen oo iyaguna waa isku qolo dadku saas uu qaybsan yihin gaali iyo islaam buu u qaybsan yihin cid wanaag samaynaysa iyo cid xumaan samaynaysa u qaybsan yihin laakiin rag iyo dumar uma qaybsana say inaga yidhahdaan kuwanina waa rag kuwanina waa dumar oo ururay samaysteeno way iska dhicinayaan way iska dhicinayaanoo raggii bay dumarku iska radayaan dumarkuna ragguna dumarkiiba iska rodaya dadkii sidaasaa loo colaysiiyey ilaahayna sidan uu sheegay tabaaraka wa tacaala itijaahii dadku ay hayeen baa laga duwaya ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu ilahay lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum waxba kama difaacayso xoolahooda iyo ubadkoodu dadkoodu iyo dunyadoodu min allahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba kama difaaci karaan wax ay ka ka duwayaan oo dhibaatayn ma jiro wax dheefahay usoo jiidayaanna ma jiro qofku kor hadduu kaafir yahay markaan ay isu shafaaco qaadayaan waladka iyo waalidka waxa weeyaan goorta dadku iimaan ay ehel ku noqdaan wey sadee qur-aankuba ilaahay uu ku tilmaamay waladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum dadkii mu'miniinta ah ubadkooduna iimaan uu kusoo raacay waanu iska dabageynay baa ilahay walo isku darajaanu ka dhignay jannada waa waalidkii oo ubadkii u shafaaco qaaday ubadkii oo isaguna waalidka u shafaaco qaadayna waa saas lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-an dadka iyo dunyaday ku faanayaan waa kuwa ilaahay isu seegeen ilahay waxba kama difaaci doonaan wa ulaaika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun naartaasay ku waarayaan oo saw kuwan wax badan bixiya ee mararka qaarkood samafal bixiye yidhaah kaasay ku deeqeena dee in badan wax bixinaya talo waxoodaasi xaquu ka dhacay maxaase gunta ka furay ilaahay baa kaaga jawaaba waxaa lagu uhi mathalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan fii haadihi alxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeeda waxaan adduun ay bixinayaan iyo ixsaana ka mathali riixin waa dabayl oo kale fiihaa sirun haamaday uu ku sugan yahay iyo shay hanfiya asaabat ku habsatay xarfa qowmin qolo beertood qoladaasoo dalamuu anfusahum naftooda ku xadgudbay ilaan cidaan dulmi samayn lahay wixiisa kama kharibeen fa ahlakatu markaasi xarfigii iyo beertii baabi'isay wamaa dalamahum allahu ilaahay kuma kuma gardaroonin kuwa walaakin anfusahum yadlimuun naftooda iyagaa dulmiyo meel kaga dhacay marka waxaa la isku shabahayaa wixii ay bixiyeen iyo maxay iyo xarfa alqowm iyo qoladaa beertooda labadaasa ilahay u isku shabahay beertaa iyada ah siday u ba'day ayuunbaa kuwanina wixii ay bixiyeen uu u ba'ay liannahu laa asaasa lahu asaaskii lagu binayn lahaa ee uu ku taagnaan lahaa oo iimaanka ah ayaa aan jirin oo meesha ka baxay weel baa camalku u baahan yahay weelkaasina waa iimaanka weelkaasi kol haddaanu jirin waxa weeye meeluu ku sugmayo camal ma jiro in badan dadka waxaa karkaarka weydaariya dunya jacayl asalna ay u yihiin imaanlawayaasha dadka aan iimaan lahayn oo iyada ku abaabula ummadda oo ku bumbuuniya markaasaa dabeetana ilaahay digniin buu ummadda siinaya wuu uga digayaa dadka dunyada cabiidu dunya inaanay duufsan cabiidullah dadka ilaahay inaanay duufsanin dadka dunyadu laakiin iyaga loo gurmado la badbaadiyo kolkaasaa dabeedna halkan ilaahay waxa uu ka warramaya walaaga iyo gaalka oo waxaanu ahayn la moodo bal waxaa balaayo ka ku jirta iyo halka ay ka taagan yihiin dadka muslimiinta iyagu idan alla wuxuu ku baraarujinaya qofka halkaa kaa taagan sidaa kuugu hawlgelaya dareenka uu kaa qaba iyo aragtidiisuna ay noocan soo socoto tahay waa nacasnimo iyo axmaqnimo adiga oo kaa daba raqleeyo oo in badan u roora xaggiisa markaasaa dabeedna uu kusii xigsiinaya ilahay qaswadii la yaabka lahayd ee beder iyo uxud iyo dagaaladii macaaribkii soo maray dadka muslimiinta ayaa kuwan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo laa tattakhiduu ha ka dhiganina biaanatan saaxiib hoosaad min duunikum dadaan idinka ahayn min duunikum min hayrikum dadku saasun bay uqaybsan yihin ummaddani waa ummad ummadaha kalena waa ummad marka cid aan idinka ahayn biaanaha ka dhiganina bidaanadu waa shayga laaskoorada shayga matal koorka qaybtiisa kore iyo qaybta hoose qaybtan kore waa disaar qaybta hoosena waa shicaab marka xagga jirkaaga xigta ayaa bitaano laydha idan markaa wax aad soo dhawaysato ad hoosta gashato oo u tartanta ayay noqon dadkii muslimiintaa maanta guuldarada hayd waxay ku dhowaanayaan an yusabbixuunahu wa yuxamiduuna inay sidii ilaahay loogu tasbiixsanaya ugu tasbiixsadaan gaalada ayay ku dhowaanayaan markaasaa dabeetana kolka dowladaha islaamka mid kamida masal america ama oroba ay soo hadal qaado ay yaro ammaanaan ay yidhahdaan kuwaasi waa niman wanaagsan waxa sharciyadda dawligay dhowrayaan argagixisaday la dagaalamayaan mudda idaacadahooda hadal haynayaan waxaasaa laynaga sheegay waxaasaa laynaga sheegay saasaa laynoo ictiraafay kada kada waxaas akhriyay ta in yar maalmaha lagu yar qalloociyana weer cad bay xidhanaysa waa kuwaa bilaabay in maqarada iyo saldhiggii ay siin lahaayeen ayay u kala tartamayaan iyo sidii loogu kala dhowaan lahaa bal ilaahayna waxa uu leeyay laa tattakhiduu bitaanata min duunikum war idinku isku dad baa tihiina kuwa kale aan idinka dadkiina ahayn ha ka dhiganina dee wax soo dhawaysataan hoosta idinkaga jira laa markaa xaqaa'iq baa ilaahay unoo dhiibaya wuxuu ihi dee markhaatiga weynena waa ilaahay oo dee isagaa dadkan abuuroo yaqaana laa ya'luunakum buu ilaahay yidhi balaayaadkaa u fiirso idinka gaabsan maayaan khabaalan fasaad inay idin fasahaadiyaan cagta u dhigi maayaan dhan walba way idinka fasahaadinayaan waa dad iyo dunyo iyo dal iyo diin iyo dhaqaale intaba waduu waxay xiisaynayaan ay jecel yihiin maa canitum maada waa masdariya canatakum ma shaqadiina wax alla wixii waxyeello idinku ah bay ku mafsuudayaan qad badat albaqdaau nacaybshiyuhu waxa uu ka muuqday min afwaahim afkooda ayaa nacaybshiyuhu kasoo kabacaya iyo naxligu oo waa kuwa maalin walba dee wax ka sheegaya warbaahinta iyo shirarka waaweyn ay isugu yimaadaan iyo ayay maalin walba wax ka sheegayaan wamaa tukfii suduuruhum laabahoodu waxa ay qarinayaanba akbaru weyn baa ilaahay isagaa ogsoon abuuray innagana ina abuuray waxa uu ogsoon yahay waxaan cidiba ogsoonayn waxa laabta ku sugan combyuutar soo baadhaya iyo cid sheegaysa ilaa hadda waa laga yaabaa jasadka in wax laga sheega laakiin dareenka qofka lama sheega in wax ka warramo ajhize ah oo ilaa hadda insaan uu gaari karo ama shaydaanba uu gaari karo marka waxaa laabto ay qarinaysaaba si weyn baa ilahay wey qad bayanaa lakum ulaayaat aayadaha waanu idin cadcadayn ummad yahay in kuntum tacqiluuna haddii aaddaa wax garanaysaan baa ilahay wey waa arrin caqli u baahan arrintu haa antum buu ilahay yidhi haa hoy antum idinku ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaasow tuxibuunahum iyaga waa la dhacsanti oo waa jeceshiin walaa yuxibuunakum laakiin iyagu idinma jecla wa tu'minuuna bilkitaabi kullih qur-aanka waa wada rumaysan tihiin laakiin iyagu ma rumaysna isku mabda ma ihdin iyo isku mawqif toona wa idaa laquukum marka ay idinla kulmaan ama ha idin soo booqdeen ama shir ay isugu timaadeen qaaluu waxay leeyihin aamana waa isku mid unbayna rumaynayba oo dee ninkii aan diin lahayn wuxuu doonaba uu iska odhan karaa kaa gaalkii waxba dhib kuma aha markiisana dee kaniisadiisi iyo baybalkiisu iska wataa markuu doonana waa shahaadanaya ilan diin toosa ma hayste waidaa khalow mar alla markay gooni noqdaan buu lahay cadduu calaykum waxay cadduu way qaniinayaan alanaamila faraha calaykum ay liajlikum idinka dartiin ciil iyo cadha ay qabaan ayay faraha qaniinayaan min alkayri baa ilahay cadha awgeed cadha ay idin qabaan awgeed bay farta dhexda ka qaniinayaan qofkaa hebel fartu dhexda ka qaninay macnaheedu waxa weeyaan cadho badan ba haysa qul waxaad tidhaahdaa uga jawaabo muutuu bikayrikum cadhadiina la dhinta cadhadiina ku tawafa iishoo adhaxda ka jabadhay ina allaha caliimun bidaati suduur ilaahay baa ogsoon laabaha waxa ku suganoo xaqaa'iqa idiin dhigdhigaya in tamsaskum xasana buu ilahay haddii wanaag yar uu idin taarto tasu'hum way xumaynaysaa wain tusibkum hadday idinku habsato sayi-atun balaayo weyne yafraxuu biha way la dhacayaano waa mafsuud way isu bushaaraynayaan eeg ereyga ilahay oo cabiray ka hore waxa weeye xasanatun ka dambena waa sayi-atun laakiin xasanatuntii maxaa la siiyey tamsaskum sayi-atuntiina maxaa la siiyey tusibkum faariqa udhexeeya waxa weeye haddii xasano iyo wanaag yar tamsaskum hadday idin taabataan waxa ku taabtay ilaa wax kugu yare wax yaroo wanaaga haddaad hesho markaa waa kuwa haddii laakiin balaayo idinku dhacaysa farxi maayaan xataa tusiibakum ilaahay balaayadu jilbaha idin dhigto markay balaayadu jilbaha idin dhigto inta idinku yar idinku yartay tamsasku maraysa balaayadu ma farxayaan laakiin xiina tusibkum bay farxayaan markaasaasaa ilaahay uga warramay waa taasoo dadka muslimiinta haddii dhaqaalahooda koro kaco way qaylayaan haddii hubka ay haystaan mid lamid ay helaan way qaylayaan haddii farahoodu bataan ixsaa'iyaadka iyo tirakoob bay samaynayaan way qaylayaan haddii cilmigoodu horu maro iskabadaa arrin diiniyo oo arrin diineed oo ka adduunyo wixii usoo kordha dadka muslimiinta ah naftaa hayso way warwarayaan ina allaha bimaa yacmaluuna muxiib alla waxau ihi waxa ay samaynayaan oo dhan ilaahay wuu koobay waa koobay rabbi marka kaa wixii ay samaynayeen iyo waxay aaminsanaayeen oo dhan koobay baa warbixintiisa la qaadanaya laakiin waxa dar kale ay sheegaan ama iska dhaabicinta iyo iswanaajinta iyada maya markaa ilaahay waxau halkan ka warramay bal taariikhda inuu duruusi naga siiyo ilaa adigu lixdanka aayadoode soo socda ghaswat uxud bay ka waramayaan iyo beder oo iyadana si kooban ilaahay ugu dhex sheegayo waa duruus waa cibar min ataariikh yaa waxaa rag isla soo maray iyo dad siduu u kala baxee loo kala shaandheeyey iyo mawaaqifta muslimka iyo qofka hayru muslimka ah intaba ilaahay baa tilmaamaya waid hadawta baa ilahay ui haddaba taariikhdan waxaaba loo sheegaya nabigii galayba calayhi salaatu wasalaam nabigii galay ayaa looga waramaya leanna cajaladii baa dow loogu celinaya oo maalmaha qaarkood marka aad dib u xusuusatay iyo waayaha ku soo maray xiisahooday leeyihin ama waxay noqonayaan dee xadas dhacay oo maanta kuusoo cusboonaada dee qofka kaa dambeeyna hadalkeeda bada waid wakti xus nabi maxamedow qadowta aad ka kala haysa min ahlika aad ka kala haysa oo nabigu markii uu dagaalkaa galay uxud asxaabta uula tashada wuxuu hi madiina miyaynu ku jirnaa eraya dhulba weerarku waayahay waa laynagu soo hinjiyey mise koonahaynu u baxnaa munaafiqiintu waxay leeyihin waynu iskaga dhex jiriyo tee innaga iyo dumarka iyo ciyaalka isugu tegiyo inana waynu la dagaalami dumarka iyo ciyaalkuna daaraha dushooda ka shiidiyo halkaasaynu isugu tegi markaa nebigu fikradda qalabku arko haddii dibadda loo baxay difaac la galay marka waad kala haysay colka ayaa u diyaarinaya tubawi waxaad diyaarinaysay almu'miniina dadka alla rumeeyey baad u diyaarinaysay maqaacida lilqitaal gooba ay dagaalka u fadhiistaan oo dhufaysyadaad u sallaxaysay iyo cid waliba aagay ka dagaalgeli lahayd والله سميع عليم إلهي لا وحول بمقلية وحول بأكسون إلى وقت حص نبي محمد همت أي تنطي طائفتان منكم لبكو حورو إذن كمله أن تفشلا إن أي عبصران وفرق أي تريان والله وليهما إلهي بهيريه له وعلى الله رب الدشي فليتوكل المؤمنون ذاتك إلهي رمي إلهي تلصارته وارمها وديفته بنو حارثة بنو سلمة هاين لبقوا لأنصارته كمدة بهاين jaabir ibn cabdillaahi buu ahaabaan filaya ninkii lahaa in kasta oo aayaddu ay tiri labadaa qolo waxay dooneen inay cabsadaan labadaa qolona reerka iyaga ahaan buuri kama xumi buuri taa fashalkaa iyo fulaynimadaana lagu qiray liannahu waxa ka dambeeya buuri wax weyn oo aan ku farxay oo ilaahay uhi wallaahu waliyuhuma ilaahay baa weligooda ah marka fashalkii hore dee taasaa masaxday mar haddaan wilaayadii ilaahay helay fulaynimada hore kama xuminana lagu sheegay kolkuu dabeetana intaas qisada ilaahay uu ku sheegay qaybteeda dambe waa dambaysaa qisada oo waxay noogu iman doontaa inta usoo horeysa aayadda boqol iyo sagaal iyo soddon walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum muminiin ee maqrada dariska dambe ah markaa ilaahay wuxuu soo dhexgeliyey haddii maanta ay yar ciireen bal hadda inay xusuustaan maalin ay gacan sarreeyeen inay ogaadaan dagaalku inuu yahay alxarbu sijaal okhole maalinba nin gacanta uu ku hayo watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas idan inaanay mooral jabin oo aan arrinkoodu hoos u celin oo aanay quusanin dee maalinka laga gacan sarreeyey ilaan sunnada nolosha ayaa isweydaarkaas la qabsadabaa markaa ilahay u leeya bal idinbata cajalada dib u celiya xusuusta walaqad nasarakum allahu baa ilahay marka qisada sida muctaridka ilahay uga dhex dhigu qisada u dhex dhiga wacaynka sunnaduna sidaasay tahay oo dee maanta haddii dadka muslimiinta laga gacan sarreeya ama laga dhaqala badan yahay ama maha taasi inay hamigooda jebise waxa weye inay ku talagalaan inay noqon doonaan maalin maalmaha ka mid a iyaguna awoodda sare taana istraatiijiyadeeda ay u dhigtaan walaqad nasarakum ullahu xaqiiqanimo ilaahay waa idiin heliye bibadrin meesha laydhaabuu idinku heliyey ee maka iyo madiine udhexaysa wa antum adila adilla idinkoo tiradiinuba ay yar tahayba tayar idinana ay koobnayd faataquu llaha ilaahay ka cabsada lacalakum tashkuruun likay tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan mahadnaqa ilaahayna ogaada oo nasrigiisa ha gadin id waqti xus nebi maxamed oo taquulu lilmu'miniin marka uxud halkanaad yar dhiganaysa iyo qisadeedii xagga beder baad u jeedsanaysaa kolka beder baynu wadnaa id taquulu markii aad ku lahayd nebi maxamed oo lilmu'miniin dadka mu'miniintaabaad ku lahayd waa maalintii beder alan yakfiyakum miyaanu idinku fillayn ragow an yumidakum in uu idinku xoojiyo rabbukum ilaahiinu بثلاثة آلاف صدح كن أو من الملائكة ملائكة كاملة منزلين أو لا يسكسوا الدبدة شنيو استباهية كرمة كادك دقها قاشاما وملائكة لها صدح كن ميانا يدكو في اللين بلا جوابتي وحوي وانا في اللين بلا وإذنكو في اللين يقولنا ساسيكو جوابين إلهينا ساسو وإذنكو في اللين إن تصبروا هدئة حجي ستان وتتقوا عبستان ويأتوكم قالوا أيني نادان min fawrihim haada degdegooda imika ah waktigoodan hadda ah ay idin yimaadaan yumdidkum wuxuu idinku xoojin doonaa rabbukum ilaahaynu bikhamsati aalaafin shan kun la idinba kordhiye oo min almalaaikati malaaigta ka mida iyagoo musawimiina ah marka bushaaradaasuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna inkastoo tiradooda iyo tayadooda ay iska yareen aada bay u farxeen markii gurmadkaa loo fidiyey gurmadkaasina munzaliin buu ahaa kuwa iska soo dabadegaya oo iska soo dabadhacaya munazaliinna ibnu camir ba akriya waa la iska soo dabadejinayay maalintaana si aada iyo aada u cajo badan bay u xoojiyeen malaa'igtaasi laakiin shardiga ilaahay u raaciyeen in tasbiruu watataquu alla kacabsina waa loo baahanya oo saanada milatariya lagu hawlgelaya saaxadda dagaalka laga hawlgelaya waxa ugu muhiimsana taqwa dadku inay ilaahay ku tiirsan yihiin inay xusbidaan maaha صبرنا ولو بهية الصبر في مواجهة الأعداء ويأتوكم من فورهم وحلقوا معنينا يا قالوا هدا ينادا هد إنك هدا قالوا إذن سوى قلان إذنك أو أن وحبك لإذن سوى كردين ملايك تبا يستبت هذا أما ويأتوكم من فورهم هذا تقدقودا إنك آيذين ينادا ملايك ملايك يقول اسكسوا الدبت دقية إذن كنا ديار قرودين هدا يصور بعام oo saa dagaalku ku bilaabmay ilaahay shan kun baabuu idinka dhigayo madadku istaba socdaa musawimiina weeye malaa'igtu musawimiin waxa weeye kuwa oo wax calaamadinaya oo saxaabigaa fasiray oo waxa uu leeyahay mid annaga kamidabaa kuwa gaaladaa kamida misal eryanaya waa soonay hebel dil in yar markuu jiraa unbaaba waa dhacayba wuu tawafayda haddii uu rogrogay xabadda uga soo horreysay maxay tahay dee xabadii malagaa uga soo horreysay waabu eegaa mise garafkaaba suma dheeri kaga taaba malaggiibaa calaamadiyey oo shaabuuggii uu la helay buu ayuu waddada kaga baydhay musawimiina waxaa kaloo lagu macneeyey waxa weeye kuwo calaamadsan oo fardahooda ay calaamadiyeen oo maalintaa fardahooduna calaamad gaaray lahaayeen iyaguna calaamad gaarahoo cimaamaday xidhnaayeen farada cadcadna way wata macnaha barbarcadna wamaa jacalahu llahu ilaahay ma yeelin ilaa bushraa lakum bushaaru idinka yeelay waxaa kaluu yeelay walitadmaina quluubukum bih iyo qalbiyaashiinu si ay u degaan oo warwarkiiyo walaacu uu idinka bo-o ciidan dagaalamaya oo rafanaya mar ama ciidan kala waajahaya marka la yidhaha xoojintii iyo jidgoyntii iyo gurmadkiina waa kuwan dee moralkooda cirku tegaya qalbigaa ku degaya wama nasru ilaa min cindi illah gargaarna kama yimaado alla xaggiisunbuu ka yimaadaa meel kale ha ka egina allihii alcasiiz alxakiim labadaas sifa iska lahaa ilaahay wuxuu u riday sidaa waxaa kale u riday liyaqtaca si u gooyo darafan qayb oo min aladiina kafaruu kuwa gaaladaa qayb ka midina si ay waddada uga baydhaan aw yakbitahum ama uu duleeyo fayanqalibuu dabeetana ay u noqdaan khaa'imiin iyagoo dullaysan labadaasun baa ilaahay gaaladii u qaybiyey qayb iyagu markaa halaagsamo oo gacantiina ilaahay ku kharajiyo iyo qayb laga guulaysto oo kabti iyo dulli uu ku dhaco labadaasaanay ficlan u qaybsameen toddobaatan way dhinteen toddobaatanna kuwa dullaysan bay ku jireen gacanta lagu dhigay intii kalena inqalabuu munhazimiin iyagoo markaa jabay bay dib u noqdeen fayanqalibuu khaa'imiin laakiin sunnada waxayna baraysaa qisada laga faaidaysanaya iyadoo malaaigtu ay la howlgaleen dadka muminiinta oo gurmadku ceriya dhulba yahay weerarku ayaa haddana qaybuun laga dilay marka saasay xaaladu noqonaysaa marna cid muwaajahadan iyo siraacan iyo loolankan samaysaa kama dhammaanayso qoofka ee mar walba way soo haraysa idinkuna mar walba waa u joogtaan oo waajahaddu way soconaysa nabigu caleyhi salaatu wasalaam maalinta uxud dhibaatooyin baa soo gaaray wejigaa laga dakray ilkihiisa qaarba jabiyey booraan buu ku dhacay koofiyad bireedii baa lagu jebiyey oo madaxa ka gashay dabeedna dhiiggiisiiba shariifka haba dureeray isagoo xaaladdu caynkaa ku sugantaho asxaabtuna maalintii uxud baynu markaa gelaynaa qisada kolkaa halkaa kasoo gudubta laysa laka min alamr uxud baynu markaa u gudubnee la soco ayaa uxud dabeedna nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kayfa yuflixu qawmun facaluu binabiyihim haada bal siday u liibaani doonaan dad nebigoodii sidaa ku sameeyey iyada oo uu ugu yeedhayo siday u badbaadi lahaayeen ay janno u geli lahaayeen calaan calbaa ka yar muuqanaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo u qaadan waa ilaahay baa uga jawaabo waxau ihi laysa laka min alamri shay-un talada waxba kuma lihid aw yatuuba calayhim xataa yatuuba calayhim jeeruu ka towbad aqbalo aw yucadibahum ama uu cadaabo labada midkood doonuu ilaahay ku samaynaya fa inahum daalimuun waa kuwa daalimiinahe hadduu doonana ilaahay waa ka tooba aqbali hadduu doono sidaasuu ku cadaabi adigu talada waxba kuma lihid waxba ha yaabine fulinta wad howlgalka iyo fulinta ilahay aada ku adeecayso walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi alla waxa usugnaaday cil iyo dhulba waxa ku sugan yakfiru liman yashaau ciduu doonuu dembiga ka dhaafa wa yucadibu man yashaau ciduu doonana cadaabkiisu mariya wallahu gafuuru raxiim ilaahay waa kii dembiga dhaafa ee naxariista taasi waxay ku tilmaamaysa ilaaha intaasoo arimood isagu gacanta ku hayay isugu hagaagsan yihiin kaasaa mudan in laga martiyo wixii nasriya in isaga la weheshado in isaga la garabsado oo laga dambeeyo oo aan meel kale la eegin iyo awooddeeda waxaad arkaysaa nusuusta qur-aanku iyada oo dadka ku waaninaysa jihaadka iyada oo ku waaninaysa nidaamyada kala duwanba haddana kii kalena u dhex socdaa nidaamkii kale nidaamkii dhaqaalaha ilaahay qeyb uu inooga sheegaya waxyaabaha dadka had iyo jeer ku keeni kara haziimo inay ku timaado cadowgu uu ka adkaado waxaa kamid a xaraan cunimada dadku haddii ay xalaal qudad noqon waayaan ducadoodaan la aqbalay nasrina heli maayaan baasha markaa ducada khatarta ku ah ribada la idhaado ayaa ilaahay halkan uu xaaraantinimeeye wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyo laa ta'kulu riba ribada ha cunina adcaafan iyadoo laablaaban mudaacafatan lasii laablaabay waataquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay ka cabsada si aa u liibaantaan marka taa macnaheedu waxa weeye ribadoo laablaaban bay cuni jireen marka xidhiidh bay la leedahay aayaddu sabab nusuulka iyadoo aan laablaabnayna xaraan bayse horeynuu soo marnay waataquu naara ka cabsada naar allatii ucidat lilkaafiriin gaalada loo diyaariyey wa atiicu allaha waarasuul ilaahay rasuulkiisana aqbala oo u hoggaansama lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto adduun iyo aakhiraba naxariista ilaahay u heshaan allahu aclam